markana ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu inoo hayo ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdilatiif xasan badawi oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed ee dalka turkiga kusoo dhowo marka hore barnaamijka cabdilatiif waan dhowahay ridwaan xaaji cabdiweli aad baad umahadsantihiin adiga iyo howlwadeenada v o e da fursadda aada noo siideen inaan bulshada uga warbixino xaaladda ka jirta haysata ganacsatada iyo dhammaan jaaliyada soomaaliyeed ee dalka turkiga ku nool waayahay su-aasha koobaad ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo waa arinta ku saabsan sida adigaba aad ka dhawaajisay buuqii ka dhashay ganacsato soomaaliyeed oo la xiray kadibna loo qabtay muddo soddon maalmood ah inay dalka kaga baxaan maxaa soo kordha ilaa iyo hadda arrimahaas marka la ego wallaahi hadda xaaladda way degan tahay weli wax kusoo kordhay ma jiraan dadkii ganacsatada la xiray waa lasoo taayay walow loo qabtay muddo inay kooban dalka ay kaga baxaan documentiyada haysteenna laga laga kansal gareeyey wax hadda gooniya oo soo kordhay ma jiraan laakiin waxaa socda dadaalo arrintii dhacday lagaga daba tegayo ay dhammaan wadaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dalka waa maxay marka dadaaladaas
dadaalada in sidaad og tahay sida booliisku arrinta ula tacaamulay ma ahayn si oo professionaala qofka businessmanka ah ee dalkan ka ganacsanaya hadday wax ka qaldan yihiin oo waxaa u imaan jira notice waxaana kaa hadlaysan waxaan baad sharcigan baad khilaaftay kan baa kaa dhiman oodan haysanin ma garata waxaas iska soo sax waa la dhihi jiray
waa gartay laakiin marka la eego waraysi v o e da ay la yeelatay safiirka soomaaliya waxa uu sheegay in dadkan ay ku joogeen dalka fiisooyin dalxiis ah arrintaas miyay jirtaa
wallaahi waa laga yaabaa dadka qaar inay ku joogaan fiisooyin dalxiis ah waxaa laga yaabaa dadka dad badan oo ku jooga fiisooyinkii la rabay ee saxda ahaana way jireen dad badan oo ku jooga fiisooyin dalxiisna way jiraan oo markoodii hore fiisaha dalka lagu soo galay inta badan safaaradda soomaaliya ee muqdisho ku safaaradda turkiya ee muqdisho ku taala inta badan fiisooyinka ay bixiso waa fiisa dalxiis iyo waxbarasho iyo caafimaad to businessa maba bixiso inta badan dadka ganacsatada ah ee dalka ka yimaado markay imaanayaan waxay dalka ku yimaadaan sifa fiisa dalxiisnimo ayaa lasoo siiyaa
waa gartay markay marka dalka yimaadaan soo lagama raba inay bedelaan sharciga oo ay qaataan waxyaabaha muhiimka waa ganacsiga sida laysankii iyo maaragtay dokumentiyadii muhiimka ahaa
way qaataan oo hadda ganacsigu ma shaqayn karo in laysan la-aan laakiin laysan keliya ma ahan shuruudaha layska reebo qofka ganacsada ah mise goobaha ganacsiga ee dalkan laga furanayo shuruudo badan baa jiro waxaa jiro waxa loo baahan yahay work bermit wax la dhaho ogolaansho shaqo shaqaalaha kuu shaqaynaya haddii shaqaale kuu shaqeeyaan in number layska raba baa jiro oo turkiya inay kuu shaqeeyaan businesska ma ahan keliya inaad adigoo ajnabiga dalka business ta ka furatid adigu kaliga aad ku macaashto ka macaashto waa in bulshada ku nool dalka aad u timin ay fursado shaqa ay ka helaan fursado shaqa abuur waxaa jirta marka businesyada qaar inay shuruudaha soo buuxin kari waayaan laakiin inta kale inta badan aad bay usoo buuxiyaan shuruudaha aad bay u buuxiyeen waayahay cabdilatiif marka la eego ganacsatada hadda loo qabtay inay dalka ka baxaan qaarkood waxa ay ku doodayaan in si sharciga ay dalka ku joogeen oo si sharciga ay u ganacsanayeen arrintaas ma jirtaa
aha way jirtaa sifo sharciya bay u ganacsanayeen sifo sharciyana dalka waa ku joogeen sidaad og tahay doorashadii u dambeysay inta badan istanbul iyo ankara waxaa ku guuleystay kuraastooda qolyaha mucaaradka dalkana mar dhow doorasho ayuu geli rabaa marka waxaad moodaa in ololihii doorashada uu bilowday oo qolyaha mucaaradka ay doonayaan in ay dadka turkida ku kasbadaan ajaanibta ayaan fursadihii shaqo ee aad qaadan lahaydeen ajaanibteedan ka qaadatay baan idinka xakamaynaynaa in waxyaaba nooca la xiriirta aanu malaynaynaa inay tahay sababtoo ah weligeedoo kale sidaan ma dhicin booliiska iyo iyo hay-adaha ku shaqadala ganacsiga ganacsatada way u imaan jireen qofkii mukhaalafo ku jiro warning baa la siin jiray digniin ama waxaa la dhihi jiray soo buuxi muddo intaa la eg shuruuddaasaa kaa dhiman laakiin waa markii ugu horreedo inta businessyo furan oo soomaaliya leedaha inta la yimaado laiska kaxaysto wixii la rabana lagu sameeyo oo laga soo kansado dukumentiga waa markii ugu horreeday waxaan isdhahaynahay wax xariixayo waxa weeyaan dalka ajaanib badan baa kusoo baxsatay hadday noqon lahayd dalka wuxuu ku yaalaa meel furin ah dhankan ciraaq baa ka ku yaalo oo dagaala ka socdaanoo dadkii soo barakaceen dhankan kale syria kaga dhigeen hadda waxaa soo biiray ajaanib hor leh oo cusub oo afghanistan ka imaanayo marka waxaa laga yaabaa waxyaabahan hadda ka dhacay ankara inay la xiriiraan ajaanibta imaanaysa iyo sida loo xakamayn lahaa sidaad og tahay nuqdo kaloo aada muhiima jirto oo bulshada in loo ballaariyay ay tahay sida caasimadda dalkan iyo dalka turkiya waa ankara waa dalka faras maga muraayadiisii iyo meeshii laga hogaaminayay magaaladana ankara waxay qabtaa hal faras magaalo waxaan isdhihi karnaa dhibaatada waxyaabaha keena waxaa ka mid ah in soomaalida halkaa meel faras magaalaha u ahayd dalkii turkiga inay iskugu wada tageen oo ay ka wada furteen waxaad arkaysaa markii aad magaalada ankara tagto faras magaalaheeda kazilay meesha la dhoo in dadkii turkida ahaa iyo dadka soomaalida ay wadada maraya ay iska agdhow yihiin mararka qaar oo aad markaad socoto aad arkayso labaatan soddon afartan qof oo soomaaliya xabaar haddaad socoto marka waxaa laga yaabaa in ay taana ay keentay muuqashada badan ee aada uga soo muuqdeen fagaarihii keliya ee magaalada lahayd waa gartay ma laga yaabaa in istanbul waxaan oo kale ay ka dhacaan mar haddii ay jiraan ganacsato kaloo fara badan oo soomaali ah oo magaaladaas ku ganacsada
waa laga yaabaa nuqdo kalaan raba inaan ku daro su-aashii hore qabashada eriyada ay ka dhacday waa eriyada faras magaalaha ah soomaalida xafiisyo badan bay ankara ku leedahay oo kuma lahan keliya faras magaalaha qeybaha kale ee faras magaalaha aan ku oolin wax dhiba kama dhicin qaqabasho kama dhicin meesha qaqabashada aadka uga dhacday waa meesha faras magaalaha ee kazilay la dhaho su-aashaada hataa usoo noqdo istanbul waa laga yaabaa inay tan oo kale timaado leanno ayada laftikeeda ajaanib badan bay la ceerceeraysaa waxaa socdana bes soomaali un kuma wajahno bulshadana waan ka wacyigelinaa markasta oon sheegnaa in shuruucda iyo sistamka dalkan ay u hogaansamaan iska ilaaliyaan wixii shuruudaha loo baahan yahay ganacsiga inuu shaqeeyo inay soo buuxiyaan si xuquuq ay u yeeshaan xuquuqdooda hadduu aan si fudud u difaaci karno waayahay ma laga yaabaa in xiriirka soomaalida ganacsatada ah iyo dalka turkiga arintan ay saameyn ku keento oo ay suuragal tahay in dadkii soomaaliyeed ee kusoo dhiiran jiray inay dalkaas ganacsi ka samaystaan xilligan ay ay maaragtay ka fikiri karaan ama aanay ku degdegayninba inay samaystaan ganacsiyo
walaalo aad bay u saameyn doontaa siaad og tahay soomaalida waxay ayaa intaan dambe ka sameynayeen maalgashiyo aada u ballaaran hadday noqoto real stateka hadday noqoto in badeecooyinka turkiga ay soomaaliya iyo geeska africa iyo africa dhamaan ay u iibgeeyaan marka waxaa imaanayso baacsigan soomaalida la baacsaday ankara lagu baacsaday inay ganacsiyata badan oo ku dhiiran lahayd inay dalkan maalgashtaan ay dib u fakiraan ay xaalada qiimeeyaan ay isweydiiyaan wax maxaa keenay cabsi ay timaado ayna ka fakiraan maxay alternative kala ah oo dalal kale ay ganacsigooda ay ku samaysan karaan ama wax kasoo iibsan karaan mar dhow insha allah waxaan qaban doonaa shirweyne dhammaan aan iskugu keenno qaybaha kala duwan ee stakeholderska si aayaha ganacsiga iyo ganacsatada soomaaliyeed ee dalka turkiga ka dhisan looga tashado iyo sidii laga yeeli lahaa haddii ilaahay idmo waayahay maadaama hadda aada guddoomiye u tahay rugta ganacsiga soomaaliyeed ee dalka turkiga maxaa idinla gudboon waa maxay hadda waxa idin yaalla
bulshada soomaaliyeed ee dalkan ku dhaqan guud ahaan iyo gaar ahaan ganacsatadeeda waxaan ugu baaqaynaa dalkan shuruucdiisa iyo sistamkiisa in loo hogaansamo sharciga oo aada ilaaliso wuu ku ilaalinayaa haddii ilaa yidhaahdo annagana waxyaabaha karaankeenna ah ee nagu xiran hadday noqon lahayd xafiisyada dowladda ee dalka ku yaallo dhanka naga soomaalida iyo dhanka turkiyada in aan warbixino badan iyo xogo badan aan gaarsiino oo la xiriirto arrimaha soomaalida ayaan ka shaqayn doonaa haddii ilaa yiraahdo si ay u helaan xuquuqiyaad gaar ah ama aan loogu soo degdegin mar dambe haddii ilaa yiraahdo aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga
adigaa mudan
toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo aan ku waraysanaya cabdulatiif xasan badawi oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed ee dalka turkiga inta mar kale aynu kulmi doonno haddii eebbaha wadda la heedmo waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh nabadgeliyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahy dhegeystayaal ridwaan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka